xirfadleyda ku shaqaysata fuundinimada ayaa kusoo badanaya magaalada jowhar ee maamul goboleedka xarunta hirshabeelle nuur cali oo ka mid ahaa markiisii hore dhallinyarada kasoo jeeda gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana shaqo u doontay magaalada muqdisho ayaa muddo shan sano ka shaqaynayay shaqada loo yaqaan fuundinimada shameynta guriga waxaan kasoo galay shaqaalanimo ayaan kasoo galay aniga waxaan qaban jiray shameyntada ayaan qasi jiray dhagax ayaan fuundi sii jiray mataqaanaa bulukeeta ayaan samey jiray jaanshuur sida nin walba u yaqaano kasoo dib baa soo gudbi waxa aan noqday mataqaana inaan fuunta aan noqda isku mashquuliyey macnaha sidaa mataqaana nolosheeda meesha hadda aan taagannahay meel ka dheer inaan aan tago inaan noqda fuundi qaadashada fuundinimada anigoo lix bilood markaan fuundinimada aan ahay anu wax fahansan ayaa macallimiinta wakhtigaas wax ibraaya ay uga absaameen waxay ugu qaad saddex sano inaan waxbarasho la aan ahay saddex sano kadib ayaa leeyihi xur baa tahay fuundi baa tahay waa shaqaysan kartaa magaalada waa gali kartaa macallimiintii wakhtigaas ana gacanta ugu hay wax ibriisa ay soo fasaxeen muddo intaas igaan u shaqaynaya dulqaad iyo simir ayaan uula jaagnaya wax baan aqaana inaan ina kama tegin anigoo shaqadan sii macnaa aqoonteedana si fiican u barta aniga waan rabo marka aqoontiga dhammaystirantii injineeriintii wakhtigaas aan wada shaqay jirnayaw fasax baa tahay weeran ninka wax walba markaa leedir inaan soo qabanaya inaan noqday oo le arkay wax walba inaan qaban karo oo la ogaaday ayaa lee fasaxay qofka asiga ogolaashiisa ayaa ka timaadaa nin walba wuxuu u jeceliyaa wuxuu qawalaa inuu barto damiirkiis wuxuu siiyo ayaa mataqaanto mataqaan u laisku qaadana ma laisku qasbaya ma jirto qofka rawaashadiis inuu ka timaado waay oo injineerka uu simaysan injineer anaga shaqa ayaan rabaa shaqadeygana shaqaala nuur oo sheegay inuu waddo dheer u soo maray barashada xirfaddan ayaa shaqooyin kala duduwan kasoo qabtay inta uusan soo gaarin heerkan uu hadda joogo ee fuundinimada ah waxaan ahay fuundi baan ahay foormeenaan ahay shaqaalaha iyo injineerka ayaan u dhexeeyaa iyo cid guriga iskale insha allah shaqooyinkii hore asalkii aan soo qaban jiray waxba ma iska ahaan jirin waxaan dhex joogay xamar waxaan ka shaqayi jiray jooraalis caalka joornaalka gadaan ahaan jiray waan ka sii tegey waxaan u gudbiyey meel dhahay bari boosaas iyo dhulkaas ayaan aaday alxamdulilah iyada kadaalika macnaa iyadoo camal aan jirin waxaan dhinac ka galay dhinacayaan dhan dhismaha waan ka soo noqday mudda markaan soo shaqeyn injineerka hadda joori aan joogo waxaan ku dhashay gobolka shabeelaha dhex aan ku dhashay aniga markaan mudda aan joogo injineerka waan iska warhayn waqti walba ayaan wada hadlaynay marka wuxuu u yeeranayaa kolley gobolka ayaaba dhismay ka soo bilaabatay fuundiyaal ayaaba loo baahan yahay oo waxtar dadka mataqaana wax u qabto ee kolley maa noo timaayat aniga aniga mataqaana daar kuule eh ee noola shaqayso khayr allah siiya injineerkeena cabdiqaadir xaaji barkaan asiga iyagu wacay sidii ayaan joorku imitaad ilaa iyo shan sana ayaan dhex joogaa joor gudihiisa waxaana jirta shaqooyinka laga qabta gacanta in ay u baahan yihiin samir iyo dulqaad iyadoo aysan dadka qaar u gelin iskuul lagu barto balse ay u badan tahay fahamka laga qaato macalinka goobtiisa wax lagu baranayo